It's the Yellow Brick Road from The Wiz. VOA 1 The Hits.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegeystayaal waa maalin salaasa bisha oktoobar bisha noofembarna waa labo sanadka labada kun koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halka washington ay saacaddu tahay lix iyo barkii idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhallinyarada wax ku baratay kuna nool kuna kortay xeryaha dhadhaab oo aaminsan inay wax wanaagsan ku biirin karaan dhismaha qarannimada soomaaliya
runtii horta nabadda aad ayay muhiim u tahay dhanka nolosha marka waxaan isleeyahay dhallinyarada soomaaliya ku nool inay helin maaragtay fursad marka waxaan isleeyahay annagaa ku dhaana wax badanaan ka bedeli karna
waxaa kalood maqli doontaan dhallinyaro cadaado ka hirgeliyey urur ka shaqeeya shaqaalaysiinta dhallinyarada heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida dowladda austreeliya ayaa beenisay eedaha uga imanaya faransiiska ee ku saabsan heshiis aan hirgelin oo faransiisku uu iga iibin lahaa austreeliya gujisyada badda hoos quusa ra-iisul wasaaraha australia scott morrison ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedaha uga yimid madaxweynaha faransiiska emmanuel macron madaxweynaha faransiiska ayaa isagu ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha dalkaasi australia inuu been u sheegay markii uu heshiiska ka baxayey australia ayaa ka baxday heshiiskaasi oo ku kacayay lacag gaadhisa toddobiyo soddon bilyan oo dollar iyada oo taa beddelkeeda heshiis kale la gashay maraykanka iyo britain tallaabadan ayaa ka cadhaysisay dowladda faransiiska iyadoo u yeedhay danjiriyaashii u joogay labadaasi dal laba ka mid a gobolada dalkan maraykanka ayaa maanta lagu qabanayaa doorashooyinka guddoomiyaasha gobolka virginia ayaa waxa uu tartanku dhex mari doonaa guddoomiyihii hore ee gobolkaasi oo dimuqraadi ah iyo musharax jamhuuri ah oo siyaasadda ku cusub sidoo kale gobolka new jersey ayaa maanta oo salaaso ah doorashada guddoomiyaha gobolka ka dhici doontaa labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa isku diyaarinaya doorashada aqalka hoose ee koongareska maraykanka kaas oo dhammaan afarta boqol iyo shan iyo soddonka kursi ee uu ka kooban yahay lagu tartami doono sanadka soo socda ee labada kun labayo labaatanka halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga v o a dhallinyarada ku dhaqan magaalada cadaado ayaa samaystay urur ay ugu magac dareen samawade kaas oo dhallinyarada ka caawiya helidda shaqooyinka tallaabadaasi ayaa waxaa soo dhoweeyey qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada ku dhaqan warbixin arrintaasi la xidhiidha waxaa soo diray cabdiwaaxid macalin isxaaq
bismillahi raxmaan raxiim cabdiwaaxid macalin isxaaq adiga iyo laanta af soomaaliga v o e da aad baan ugu mahad celinayaa marka xiga walaalo shalay waxaan ku dhawaaqnay ama aan aasaasnay cambany maaragta ay ku midaysan yihiin dhalinyarada gaadidleyda oo maaragtay dabcan ah iskaashikada gaadidleyda samawadaag aan u bixinay galmudug aan ka hirgelinay gaar ahaan cadaado fikirkan wuxuu ka yimid dhalinyarada gaadidleyda runtii markay isku yimaadeen ayaa waxaan u aragnay inay muhiim tahay inaan namadoogno oo hal urur samaysano danahay guud ka wada shaqayno maadaama dhalinyaro aan nahay runtii maaragtay deegaankai dalkii jooga una adeegaya gaadidleyna ah in loo baahan yahay inaanu mudoogno kana shaqayno maaragtay sidii iskugu xirnaan lahayn annagu marka xigtana inaanu maaragtay sidoo kale fursado u raadino dhalinyarada baagamudada oo deegaanka ku nool iyo maaragtay runtii sidii aan maaragtay aan iskugu xirnaan lahayn marka kambanigaas salaan ku dhawaaqnay oon samaynay middaan soo wadnay hawshiisa ilaahay muhaddii shalay ayay noo hirgashay si rasmiyana lagu soo bandhignay gaadidii oo runtii ku dhawaad ilaa labaatan ka badan degmada cadaada ee gobolka galgaduud dhalinyarada fursadaas ka faa'iidaysanaya waa kuwe inta badan dhalinyarada saad ka warqabto gaadileyda gobolada dhexe aad bay u badan yihiin oo shaqada ugu badan dhalinyaradu qabtaan waxa weye gaadiidka marka sidaasoo kale waxaa jira gaadiid dad iyagu kale ay leeyihiin laakiin dhalinyaro ay wado marka dabcan waxaa ka faa'iidaysanaya waxyiin kambanigani waa dhalinyaradii gaadiidleyda ahayd oo maaragta dabcan dee qof walba shaksi ahaantiisa uu awal doonidiisa u socday oo hadduu dhibaato la kulmo dabcan aysan jirin cid la qaybsanaysay hadda kambanigan wuxuu ka shaqayn doonaa ama maaragtay ururkaanu samaynay inaanu iscaawinno inkii dhibaato soo gaadha maaragtay aan gacan siino dabcan saad ka warqabto waddanku laamigu waa burbursan yahay laga soo bilaabo gaalkacyo oo runtii galmudug xagga u xigta ilaa maaragtay gurceel eriyadeeda marka inaan sidoo kale ka qayb qaadano gaadiley haddaan nahay sidii waddada maaragtay loo dhisi lahaa burburka waddan ku jira aan qayb uga qaadan lahayn sidoo kale aan iscaawinno kii dhibaata soo gaadha maaragta aan ka warqabno annagu aan isku hiilino maaragtay haddii culaysi nagu yimaadaan aan ka qayb qaadano saad ka warqabto dee qof keligiis iyo markii dadku ay midoob yihiin oo midaysan yihiin labay keli yihiin cabdiwaaxidow waxaa jira goboladan in dhalinyaro fara badan looga faa'iidaystay ka qaybgalka colaadaha isla markaana ay ka mid noqdeen burcadbadeedii xilliyadii ay aadka goboladan dhexe ugu badnaayeen dhalinyarada fursado caynkee ah bay ka heli karaan iskaashitada samwade
wal dabcan way noogu jirtaa qorshayaasha iyada waxaa kamid a inaan dhalinyarada maadaama dhalinyaro badan nahay oo gaadileyda saan kuu sheegayba dhalinyarada gobolkan ku nool intooda badan shaqada hadda ay qabtaan gaadiidka waaye oo dhalinyaro intooda badan gaadiidkaasi wadaan waxyaabaha ugu horeeya kamid tahay ama qorshayaasha noogu jirta inaan dhalinyarada aan wacyigelino inaan maaragtay fursad abuur u samayno dabcan saad ka warqabto inta badan waxaa jira kamiyo sida daabshiir oo kale sida maaragtay islaam banki oo kale oo inta badan laga qaato maaragta dhalinyarada qaarkood baabuur u qaada kadibna lacagta iska yaryareeyaan marka kambani ahaan ama maaragtay urur ahaan waxaa noo qorshaysan inaan dhalinyaradaasi aan shaqo abuur u samayno oo inta dameyn aan ka noqono annagu inaanu qaarkood maaragtay kuwa midyada qaadi kara inaan maaragtay gawaari la qaadno ay ku shaqaystaan oo fursad shaqo abuur ay u noqoto dabcan taasna waxaan u samaynayna waxay tahay dhalinyarada aan ka maaragtay ka aan ka joojino intii maaragtay ururada hubaysan ay ku biiri lahaayeen ama maaragta dabcan ay noqon lahaayeen kuwa maaragta barcadbadeeda ama dhibaato kale ama jidadka istaagi lahaayeen in dhalinyaradii aan fursad shaqo la raadino la abuurno maaragta gacan siino niyad ahaan u dhisno moral ahaan u dhisno u sheegno inay yihiin dad wax qabsan kara oo dadka maaragta asaagood la tartami kara marka waxyaabahaas qorshahay noogu jirta runtii aad iyo aadaan naloo soo dhaweeyey maamulka degmada cadaad runtii aad iyo aadaan ugu mahad celinayna gacan fiican ayna siiyeen qaybaha bulshaduna aad bay noo soo dhaweeyeen dhalinyaraduna runtii aad ay ugu faraxsan yihiin ilaa markii shale aan soo bandhignay dabcan qaarna aad aadna waa noo soo waceen waaxid oo dabcan dhammaantoodna waxay ku faraxsan yihiin inaan maaragtay iskaashatadan samaynay samawade oo runtii ah mid aan rajeynayo in galmudug oo dhan ay gaari doonto haddii ilaahay idmo adoo ii koobaya maxaa caqabad ah oo aateen intii aad ku howlaneedeen aas-aaskeeda iyo bilowgeeda cabdiwaaxidow wax kastoo la bilaabayo caqabad bay leeyihiin waxyaaba waxaa jira dabcan kaa hor imaanaya dabcan dee markii hore fikraddaas kusoo qaadnay muddo dhowr bilood aan wadnay inaanu midowno oo maaragta mid noqono dabcan dadkuna markii fikirka laisku keeno waxay u baahan tahay in qorshe iyo la degsado maaha wax iska laab la kaca marka runtii caqabado badan way jiraan laakiin intoodii badneyd waa kasoo gudubnay alxamdulilah maanta waxaan maraynaa in maaragtay aan iskaashatadii dhisnay in maaragtay in ka badan ilaa maaragtay runtii ilaa labaatan baabuur hadda aan soo diiwaangelin kuwo kaloo badanna hadda ilaa maanta ay noo yimaadeen runtii dabcan oo iyaguna sidoo kale aan diiwaangelinta u wadno xafiiskii aan habayno o furnay maaragtay oon qalabaynay sidoo kale maaragtay waxyaaba badan oo kale aan u baahannahay iyadana waa wadnaa barseskeedii dabcan waxaan rajeynayaa in maaragtay runtii iskaashatada samawada si weyn la dareemi doono galmudug oo dhalinyaro badan oo maanta maaragta baagamudaa oo dhibaato haysata inaanu qayb ka qaadan doono sida ay fursado shaqa uga heli lahaayeen haddii ilaahay haali ka noqdo annagoo la kaashanayna maamulkeena annagoo la kaashanayna maaragtay dadka ganacsatada ah dabcan waxaa jira saad ka warqabto ganacsato badan oo dhaqaalo fiican haysta oo runtii iyagu dabcan haddii dhalinyarada maalgelin lahaayeen tusaale ahaan in waxaa laga yaaba ganacsada in lacag aad u fara badan iska haysto uusan waxba ku qabanayn haddii marka nin dhalinyaro inta maalgeliyo uu gaari u gado oo yiraa gaari aan ku shaqayso lacagtana iska soo celi waxay u noqonaysaa wiilkii ama qofkii dhalinyarada ahana waxay u noqonaysaa janis oo maaragta ku shaqaysan karo oo runtii reerkiisana wax ku tari karo lacagihii lagu lahaa oo maaragta la amaahiyen oo iskaga bixin karo marka waxaan ku dhiirigelin doonaa dhalinyarada ganacsatada in dhalinyarada la maalgeliyo dhalinyarada maaragta shaqo loo abuuro oo oo maaragtay gacan la siiya haddii ilahay idmo
halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa laantaaf soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna aynu ku wada nasanno heeskan dabacsan
heeskaasi nugu luqeynaya fanaanka shimaali axmed shimaali kaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a
soddon sano oo qaxootinimo ah kadib ayaa dhallinyarada ku barbaartay xeryaha dhadhaab ee dalka kenya waxay aaminsan yihiin in ay kaalin weyn ka qaadan karaan nabadaynta bulshada soomaaliyeed dhallinyaradan oo nolol adag kusoo qaatay xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in la joogo wakhtigii dadkooda ay u gurman lahaayeen cabdisalaam salaso v oda ka tirsan ayaa warbixintan dhadhaab kasoo diray kumanaan dhallinyaro ah oo soomaali ah ayaa soddonkii sano lasoo dhaafay ku hana qaaday xeryaha dhadhaab oo ka mid ah kaamamka ugu weyn caalamka kaas oo martigeliyey soomaalidii ugu badneed ee ka soo qaxday dalka soomaaliya horraantii sagaashamaadkii jiilkan oo ku koray nolol dhan walba ay kaga xayndaaban tahay duruufo xooggan oo dhinaca nolosha ah misna ay u dheereen dhaqdhaqaaq la'aan dhanka xurriyadda ah ayaa aaminsan in xilligan kaalin ay ka qaadan karaan dhibursidda dowlad sal adag iyadoo loo marayo nabadaynta bulshada soomaalida maxamed nuur cabdulaahi xasan waa shee labaatan jir ku dhashay xeryaha dhadhaab wuxuu aaminsan yahay in jiilkan ku tabarta galay xeryaha ay safiiro nabadeed u noqon karaan dibudhiska soomaalida xeryaha dhadhaab waxaan ka qaatay tababaro nabadeed oo maaragtay aan ku baranayo muhiimadda ay leedahay nabadda waxaan isleeyahay haddaan dib ugu laabto waddanka soomaaliya in aan maaragtay dhanka nabadda aan ka qayb qaadan karo waayo waxaan soo bartay qaabka maaragtay nabadda ee bulshada looga sbred gareeyo mise looga faahfaahin gareeyo so marka waxaan isleeyahay sidoo kale dhallinyarada ku nool soomaaliya maya helin dhanka nabadda nabadeynta runtii horta nabadda aad ayay muhiim u tahay dhanka nolosha marka waxaan isleeyahay dhallinyarada soomaaliya ku nool inay helin maaragtay fursad marka waxaan isleeyahay annagaa ku dhaanna wax badanaan ka bedeli karnaa dhallinyaradan xeryaha ku barbaaray ee fursadaha waxbarashada ka helay xeryaha dhadhaab waxaa qayb ka ah gabdho soomaaliyeed oo ay ka guuxayaan fikrado dibudhis u noqon kara nabadaynta iyo xasilinta bulshada soomaalida marin cabdi sahal qoyskeeda oo baxsadkaha colaadihii dalka ka qarxay horraantii sagaashamaadkii ayay ku dhalatay xerada libooya ee dalka kenya waxay v o edu u sharaxday siday u aragto habka loo mari karo dibudhiska nabadda waxaan isleeyahay in loogu dhisi karo dalka burburay ama soomaaliya in dib loo dhiso in ay tahay dib u heshiisiin oo la heshiisiinayo soomaalida qabiilada soomaaliyeed sababtoo ah soomaalida waxaa soo dhexmaray dagaalo aad u badan mid qabiilo marka in dib loo fadhiisto oo la heshiisiiyo markaas kadib ayaa waxaa la samayn karaa oo soomaaliya dib ay u hagaagi kartaa oo burburkeedana uu xal loogu heli karaa sababtoo hadda waxaa aad loogu ordaa shirar qaranaa la sameeyaa haddana aan shir qaran ahayn shirkaas oo ay beelihii kala fog yihiin waxaa dowlad la heli karaa markii oo la heshiisiiyo qabiiladii iyo dowladihii iyo dadka isdileen qaladaadka la kala galay markii laiska cafiyo kadib unbaa la midoobi karaa oo dowlad lagu dhisan karaa dhallinyarada xeryaha ku barbaaray ayaa aaminsan inay yihiin kuwo astaan u noqon karo qarnimada soomaalida haddii ay dib ugu laabtaan dalka soomaaliya waa sida uu aaminsan yahay cabdiweli aadan maxamed oo la hadlay warbaahinta v o a anigoo liidhaha cabdiweli aadan maxamed oona ku dhashay xarooyinka qaxootiga dhadhaab oo sanadkiisana soddon jir aan nahay waxaan ka bedeli karnaa waxyaalo badan sidiiba dadkan qaxootiga ku jiro waa dhallinyarada qaxootiga dhallinyaro nadiif ah aan xagga qabyaaladda iyo qalbiga qurunka ah aan ugu jirin xagga hadday soomaali tagaan waxyaalaha qabyaaladda aan aan isku bahaysanaynin oo dadkaas uu ugu bedeli karo isfahan iyo wada noolaad aqoontoodana ku biirin karo una baahan soomaaliya waddankooda inay soomaaliya ku laabtaan oona duruufo awgood qaxootinimo ay ku ceshay maadaama ay tahay dhallinyaro wax barteen oona la leeyahay markii ay ay ama shaqo ay abalagareeyaan
aad ayuu mahadsan yahay cabdisalaam salas oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhegeysaneysaan waa laanta af soomaaliga v o a haatana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta manchester united ayaa lagu waramay in ay dib u dhigtay inay go-aan ka gaarto mustaqbalka macalin ola gana solshir ilaa uu ka dhammaanayo xilli ciyaareedkan tababarahan ayaa waxaa toddobaadadii ugu dambeeyey saarnay cadaadis xoogan kadib markii kooxda manchester united laga adkaaday kulamo badan islamarkaana qaar kale ay gashay barbardhac hase yeeshee kulankii ugu dambeeyey ee kooxdan oo ciyaartay maalintii sabtida ahayd ayaa badbaadiyey mustaqbalka macalinkan waxaana kulankaasi ay kooxda united saddex gool iyo waxba kaga adkaatay kooxda tottenham tababara solshire ayaa kulankiisa xiga waxa uu ciyaari doonaa caawa iyadoo kooxda manchester ay kaga hortegi doonto naadiga atlanta kulan ka tirsan horyaalka qaarada yurub ee uefa champions league warar laga helay ilwareedyo ku dhow kooxda manchester ayaa waxa ay sheegeen in kooxdu ay doonayso in tababarahan uu dhammaysto xilli ciyaareedkan iyadoo kadibna go-aan laga gaari doono mustaqbalkiisa mid ka mid a sababaha dib loogu dhigay in go-aan laga gaaro tababare solshire oo la rumaysnaa in la ceerin doono ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay in tababarayaasha ay united doonaysa qaarkood iminka ay leeliyaan kooxo kale islamarkaana aanay diyaar u ahayn inay kasoo tagaan ayadoo weli uu socdo xilli ciyaareedkan dhinaca wararka suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii aynu egnana ciyaaryahanka garabka bidix ee daafaca ka ciyaara ee kooxda milan theo hernandes oo afarabaatan jir ah ayaa lagu waramay inuu diidi doono in uu ku biiro kooxda manchester city kooxda city oo sanadihii ugu dawaa dhibaato ka qabtay dhinaca difaaca bidix ayaa la sheegay in ay dooneyso inay lasoo seexato ciyaaryahankan u dhashay dalka faransiiska hase yeeshee ciyaaryahankan ayaa waxaa la rumaysan yahay in uu doonayo in qandaraas cusub u siixo kooxdiisa ac milan ee dalka talyaaniga theo hernandes ayaa ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan caalamka ee garabka bidix ka ciyaara waxaana inta badan uu qeyb ka qaataa weerarka kooxdiisa ac milan kooxda milan ayaa xilli ciyaareedkan waxa ay hogaamineysaa horyaalka zeri aada dalka talyaaniga ah iyadoo ay isku dhibcan yihiin kooxda napoli oo ay leeyihiin min kow iyo soddon dhibcood ugu dambeyntiina kulamo ka tirsan koob koryaalada qaaradda yurub ayaa caawa dhici doona gruubka e kooxda bayan munshin ayaa waxa ay martigeli doontaa naadiga bonfika kulankii kan ka horreeyey oo labada kooxood ay ciyaareen ayaa waxaa afar iyo eber kusoo adkaatay kooxda bayan munshin isla gruubkaasi kooxda dinamo kiev ayaa waxa ay martigeli doontaan naadiga barcelona oo xilli ciyaareedkan aad ula daaraadhacaysa guuldarooyin badan ayadoo kooxda barcelona ay kaalinta saddexaad kaga jirto gruubkan waxaana ay leedahay oo keliya saddex dhibcood gruubka f kooxda atlanta ayaa martigeli doonta naadiga manchester united halka villareal ay la kulmi doonto naadiga young boys kulanka manchester iyo atlanta ayaa muhiim u ah labada kooxood marka ay noqoto usoo bixitaanka wareega xiga iyadoo manchester ay leedahay lix dhibcood oo gruubka ay hogaaminayso halka kooxda atlanta ay afar dhibcood ugu jirto kaalinta labaad gruubka g wolfsburg ayaa waxay martigeli doontaa naadiga salzburg halka liili ay aadi doonto naadiga zavia gruubka ajna kooxda chelsea ayaa waxa ay ciyaar ka tirsan gruubkaasi ugu safri doontaa naadiga maalmo ee dalka sweden halka yuventus ay kooxda zined ku martigeli doonto magaalada turin gruubkan waxaa hogaaminaya yuventus oo leh sagaal dhibcood chelsea waxaay leedahay lix dhibcood zinedna waxay leedahay saddex dhibcood kooxda maalmo oo laga adkaaday dhammaan kulamadii ay ciyaartay islamarkaana aan dhalin xitaa hal gool waxa ay leedahay waxba xubintii cayaarahana waa naga intaas
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatan aynu ku wadanasanno codka fanaanka kaskay
heeskaasi uu nagu luqaynaya fanaanka kaskey ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo idinle sidaas iyo nabadgeliyo